gidaarkiisu ku dhegan yahay unan albaab ulahayn ciddaan albaab ulahayn laakiin gidaarkii wax ku leh ee masalan xaggaasoo kale uga sii jeeda kaasi isagu waxba kuma laha maxaa yeelay kuwa albaabkooda usoo jeeda ayaa mutay inay intifaacsadaan ayaga ayaa le markaa cid kale ma laha si kale haddii la yidhaahdo aynu u dhigno cidda waddadaa yar u heli waxa weeye waa cidda u marta dhulkooda guryahooda cidda u marta ayuu noqonaya ehelkooda dee ka kasii jeedaa markaa uma maro iwa intaa kusoo jeedunbaa u martaa haddaba wuxu uhi wahalil istixqaaqu mudashadu fii kullihaa waddadaa yar dhammaanteed la wada mutaa likullihim dhammaantood miyay u wada sugnaatay amise takhtasu shirkatu kulli waaxidin mid la arkay shirkadiisu waxay gaar ku tahay bimaa bayna ra'si darbi derbiga madaxiisa inta u dhaxaysa iyo wa baabi daarihi daartiisa albaabkeeda miyaa wajhaani laba wej ayaa ku sugan asaxuhumaa labada weji kooda asaxin afaani ka labaad weeye wuxuu sheekhu yidhi marka aynaynu waddadaa yare ee derabkaa ka hadlayno waxaa laga maarmaana inaynu kala baranno madaxiisa iyo minjihiisa ra'si iyo asfal ra'si waxa weeye madaxa waxaa la odhanaya waa xaggu suuqa ka galo xagga suuqa uu ka gala madaxiisaa la yidhahdaa xag kalena waa lugihiisi iyo xaggiisii dambe weeye tusaale ahaana waxaynu uhaysanaynaa yani masaajidka hadda aynu ku jirno waqooyi buu ujeedaa wadda yar inagu ay hormartaa waddaa yar waxaynu ka dhigaynaa xaggii madaxii suuqii xaggaa bari baynu ka dhigaynaa dadkii markaa wada lahay ee kusoo jeedina waa dadkan kusoo jeeda ee masaajidkuna laba albaab buu leeyahay oo midna waa kaa xagga beri xiga midna waa kaa xagga galbeed xiga wahalil istixqaaqu fii kulliha waddadaa yar mudashadeeda dhammaanteed ma dhammaantood baa wada dhammaantood way wada leeyihin miya halka xaafadaha ay ka soo bilaabanto ilaa halkay suuqa ka gelaysa miyay wada leeyihiin mise qof kasta shurkadiisu waxay gaar ku tahay albaabkiisa ka bilow ilaa xagga suuqa wixii ka xiga bimaa bayna ra'si darabi darabka darbi wadada yar madaxiisa oo xaggay suuqa ka gelaysaa iyo wa baabi daarihi albaabki daartiisa inta udhaxaysa miya mudashada wadada dhammaanteed la wada mutaa ma dhammaantood baa dhammaanteed wada leh mise qof walba intuu leeyahay waxay gaar ku tahay halka ay suuqa ka gashay iyo albaabkiisa inta u dhaxaysa ayuunbuu wax ku leeyahay miya markaa wuxuu hi wajhaani laba wej ayaa ku sugan asaxuhumaa labada wejkooda saxiix sixada badan ahaani ka labaad wey oo ka labaadna muxuu yahy labada qowl iminka isbarbar dhigay dee waxa weeye inay ku gaartahay qof kasta shirkadiisu albaabkiisa ilaa ra'su darab inta udhaxaysa ayay markaa ku gaarta maxaa yeelay qadarkaasi dee waa intuu ku noqnoqduu marmaro inta kalena dee ajnabi oo kale ayuu ka yahayo dee muxuu kaba doonan uu kasii gelgeliba shaqaba kuma laheen walaysa uma sugnaanin ligayrihim dadkaa ku soo jeeda kayrkood fatxu baabin ilayhi wadadaa yar inay albaab usoo banaystaan lilistidraaqi marid inay u samaystaan albaab ugu soo furtaan ma laha walow waxa u sameeyey fatxu inuu furto idaa samarahu marka uu musmaaro fir sax haddaan qabano wuxuu leeyahay masalan mid baa ka sii jeeda oo xaggaa isagu waddo kalu ku jeedaa markaa dadka kale ee ayagu ka sii jeeda ee likayrihim kuwa xaqa ule kayrkooda ee aan albaabkooda usoo furnin weye fatxu baabin ilayhi darabkaa wadada yarnay albaab usoo furtaan malaha lilistidraaqi marid ayuu wadadaa uga jeeda inay wadda ay maraan oy ka baxaan oy kasoo galaan ay tahay ilaa dadka kale oo dee idmo mooyaane maxaa yeele dhibaata ayaa kaga imanaysaa laakiin markaynu leenahay marid lilistidraaqi marid muxuu halkaaga uga jeeda haddii uu yani ka yarlaydsi uun kamama baxaane albaab yar unbuu samaystayo dabeed wuxuu leeyihin bal maalintii markay duku yar kuraataa iska yar furtaan ee aa kaba baxdaanba iyo waxaa ka soo gelisaan midnaba uma jeedaan markaa taasi iyadu way iska bannaan tahay waxaanu leeyahay inuu walow fadxuu qofkaa ka aanay isagu xaqa kulen wuxuu leeyahay inuu u furto idaa samarahu markuu musmaaro fil asaxi asa haddaan qabano haddii intuu sameeyo uu masaamiir ku taagana ayadana waa u bannaan tahay maxaa yeelay dee gidaarkan ba hadduu gebigiisaba dumiye cidi kuma qabsateen mar haddaan cidi ku qabsanin isagu wixiisi un yahay dee dad kale inuu dusdusaabaa la diidanaa hadduu gidaarka marna jaajuur ahaa imkana loox ka dhigtay dee cidi u diidi mayso ee mushkiladdu waa inuu ka soo baxbaxa uun oo dadkaa ku codheeliyo taanigu wuxuu leeyahay la maya maya looma ogolo oo wuxuu marka hadduu samaystaba waa usoo jeesanayaa marka ayaanan yani marka horeba loo ogolaanin buu isagu leeyahay waman qofka lahu uu sugnaaday fiihi derabkaa baabun baa ugu sugnaaday fafataxa wuxuu furay aakhara mid kaloo abcado ka fog min raasi darabi derabka madaxiisii ka fog falishurakaa'ihi dadkii lalaha waxay leeyihin mancu inay u diidaan fain kaana hadduu yahay albaabka labaad aqraba ilaa raasihi xagga madaxa miduu dhow walam yasuda albaab alqadiima albaabkii horena aanu oodin fakadalika sidaasoo kale weeye wain sadow hadduu oodana falaa manca diidma ma jirto waxau leeyahay sheekhu misaalkeenina xasuusnaada qofka albaab ku lahaa albaabu markii hore ku lahaa oo masalan ka soo qaada albaabkaa bari ayuu lahaa kaa imka masaajidka bari xiga ayuu lahaa waman lahu fiihi baabun fafataxa aakhara albaab kalau la baxay abcada min raasi darabi raasi darbina ka fog xaggeebaa ka fog xaggan mixraabkuu ka furtay markaa halkaa mixraabka ayuu ka furay xaqiisuna xagu ahaa wixii xaggaa xiga uun falishurakaayihi shurakadiisii waxay le mancu inay udiidaanadhe war naga joog oo xaggaagaa ku ekowo naga daa waxa loo diidayana fahma albaabadan faraa badan istixaam bay keenayaan markuu kan gaadi soo joojiyo kan kale gaadi ximaar soo joojiyo kan biyo ka soo geliyo kan meeshii cidhiidhi baa waddadii kaga imanaya marka hal albaabuun hal surinuun kulahow baa la leeyahay kadimo badan ha ku yeelanine kaasi waa kaa haddaba fain kaana aqraba ilaa ra'sihi hadduu albaabkani xaggii madaxa siiba xigo xaggii suuquu sii xigaa oo daaqadaasuu kasii sameeyey albaabka xaggii suuquu sii mariyey walam yasud albaab alqadiima albaabkii hore halka ahana ma oodin albaab labaad buu kusay fakadalika saas leg weeyaano looma ogola laba albaab inuu meeshii ku sameeyo looma ogolo isdixaamkii cidhiirigii baa ka imanaya wain sadahu hadduu laakiin albaabkii hore iska oodo oo dabeedna halkaa daaqadaasun mid kale kasii samaysto falaa manca wax diidmaaha ayada kuma jirto oo looma diidi karo xaq buu leeyahy qofka uu u sugnaaday daaraani laba daarood oo taftaxaani oo furan ilaa darbayni laba dariiq xaafadeed oo masduudayni soo oodmaya ow ama masduudin mid soo oodmaya iyo washaaricin bay u furan yihiin fafataxa wuxuu furay dabeed baaban albaabuu baynahumaa dhexdooda ka furay macnaha uu doonay inuu furo lam yumnac loo diidi maayo fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii uu qof u sugnaadeen laba daarood labadaa daarood oo u furan macnaha albaaba u leh oo u jeeda ilaa darbayni masduudayn laba wadda xaafadeed derbigu waa taynu soo tilmaanay inay tahay wadda xaafadeedii masduudayni macnaha oo soo oodmaya oo xaafada gala ayaa looga jeedaa aan naafid fulayo baxaya aan ahayne waa qaar soo oodmaya oo xaafada gelaya ama laba derbi maahee waa waxay u kala jeedaan darbin masduudin iyo washaaricin waddo shaaric oo fusho oo magaalada ka baxdaa oo highway ah iyo mid yar oo wadda xaafadeeda ayuu midba u furan yahay uu albaabu leeyahay markaas ayaa wuxuu doonayaa albaab inuu dhexdooda ka sameeyo labadaa guri ee midba uu waddo u jeedo oo isku dhajisan ayaa wuxuu doonayaa inuu dhexdooda albaab ka furo lam yumnac fil asaxi asax haddaan qabanno loo diidi maayo maxaa yeelay dee labadanba hortuu inuu maro wuu lahaa xaq buu u lahaa oo dee mid walba daartiisii baa usii jeeda xaa'ilkan iyo gidaarkan u kala dhaxeeyey labadiisa daarood hadduu qaadana ama uu qaadayna waxa weeye tasaruf iyo takrifal uu milkigiisii ku tasarufay dabeedna loo diidi maayo loo diidi maayo yacani dhexda ayuu isaga banneeyey markaa labadiiba dee kaa intuu ka soo galo kasoo ayuu kan kalena uga sii bixi karaa kaa intuu ka soo galona kan kale uga sii bixi karaa markaa loo diidi maayo buu sidaa leeyahay bacdamaaba uu labadaba intifaacooda iyo maridooda uu lahaa dee gidaarkan udhaxeeyay ee uu qaadayna isaga ayuunbaale taaniga ka soo horjeeda asaxa wuxuu leeyahay isagu lama ogola maxaa yeelay marka ay darbeynka yihiin labada dariiq xaafadood markay u kala jeedaan dee waxay daar kastaa waxaa u sugmaya yacnii inuu loo maro waddada kale oonu lahayn aanay daartaa kale ahayn taa kalena loo maro marka masalan ay wadda xaafadeed iyo shaaric yihiinna dee tan shaarica ku dhajisan ayaa wuxuu u furayaa in tan kale ee masuuda ku dhajisan ayadana xaq buu u siinayaa aana hore u lahayn sidaa daraaddeed ama ha sii kala jeedaan ama yacni gees kaleba ha u kala jeedaane yacni waxa weeye un inuu albaab dhexdoodii isaga banneeyo dhinac uma wada jeedi karaan oo waayo dee hadday dhinac u wada jeedaan dariiqa ka horreeya imaa dee wuxuu noqon karaa un shaaric ama wuxuu noqon karaa un derbi un markaa waa inay ama midna dee geestaasoo kale u jeeda midna xaggan ama ay markaasaa u kala jeedaan markaa loo diidi maayo waxaydu meeshii iyo waktigii munica loo diido qofka fatxulbaabi albaab furidii ayaa loo diiday munica fatxulbaabi albaab inuu furo ayaa loo diiday fasaalaxahu waxaa dabeedna la heshiiyey ahludarbi ciddii waddadaa ehelka u ahayd ayaa bimaalin kula heshiiyey saxa wuu ansaxayaa wayajuusu waxaa banaan fatxulkawaati daaqadihii ama yacni faamaleydhadii inuu u furtana waa uu leeyahay waxau sheekhu yidhi meel alliyaaliya meeshii qofka loo diday albaab inuu furto albaab inuu u furto meel alliyaaliye meeshii loo diiday oo masalan qofkii ka sii jeeday oo kale waxaan idhi looma ogola yacni ee masalan meel kale u jeeday inuu tan kalena albaab u samaysto u soo jeedsado lama ogola ilaa dee inuu laydhsi iyo waxaa uga jeedo mooyaane yacni meel alliyaaliye meeshii albaab inuu u furto loo diiday fasaalaxahu ahlu darb ee dadkii markaa xaqan lahaa ee waddadan lahaa ay kula heshiiyaan bimaalin ay kula suluxtamaan oo yidhahdaan iska fura waxoogaygaana na sii saxa waa iska ansaxaya waa iska bannaan yahay maxaa yeele waa intifaac dee dhulkii lagu intifaacayo weeye isaga masalan berandhihii samayntiisii lama ogolayn maxaa yeelay dee way iska hawo unbay taasi noqonaysa wax qaraar la may ahayn marka waxay noqonaysay badlu maalin fi mujarad ama fi muqaabalati alhawa almujarad yacni in maal lagu bixinayo un hawadaa qofku markaa uu wax ka dhisanayo waana marka ay kula heshiiyaan mariduun haddii ay furasho uun kula heshiiyaan inuu furto uun oo aanay istidraaq iyo marid aanay ayada taasi ku jirin qaطcan ba ma ansaxaysa ayadu taas waxaa kaloo ansaxaya uli fatxulkawaati ninkii maalinkaa waxa u bannaanay inuu isagu daaqado ama yacni faamaleydha inuu u samaysto ayuu leeyahay waddadii markaa fulaysay ama tii aan fulaynin markaa isagu dadkeenu darabkee waddada ku soo jeeda ahaado ama yuu ahaan ilaysi ha uga jeeda ama ha uga yaan uga jeedin haw idmaan ama ya u idin maxaa yeelay maalkiisa ayuu ku tasarufayaan waljidaaru gidaarka bayna maalikayni laba qof oo waxle u dhaxeeya qad yakhtasu bihi inuu ku gaar noqdaa la arkaa axaduhumaa midkood waqad yashtarikaana inay ku shiraakoobaan ay wada leeyihiinna waa la arkaa gidaarka u dhaxeeya falmukhtasu ka ku gaarka ah mid ahaantood laysa uma sugnaan ila aakhari ka kale wadcu ljuduuci qoriyo inuu dullita calayhi guudkiisa bigayri idnin ogolaansha la'aan fi ljadiidi qowlka jidi haddaan qabanno wala yujbaru lmaaliku ninka maaligeelana la dirqin maayo waxau sheekhu yidhi gidaarka u dhaxeeya laba maalig laba qof oo wax yacni wax isku yaallo leh ama laba dhis ha ahaadaan ama laba jago ha ahaadaan gidaarka laba maalig u dhaxeeya waa laba miduun qad yakhtasu bihi axaduhumaa waxaa dhici karta inuu mid ahaanay gaar ahaan u leeya yakhtasu yanfarid bihi axaduhumaa inuu midkood la gaar yahay kan kalena uu asturuun u yahay waqad yashtarikaani fiihi inay wadaagsadaan oo gidaarkaa u dhaxeeyo wada leeyihiinna waa wax dhici kara inay kale inuu mid gaar u leeyahiin inayn wada leeyihin waa wax dhici kara haddaba falmuqtasu buu yihi ka ku gaarka ah mid ahaantood ee mid uu leeyahay dee siduu mid ku yeelan karaa dee masalan isagaaba dhistay kan kalena waa ka dambeeyey kaa mid ahaantood ku gaarka ah laysa lilaakhari wadcu ljuduuc ka kale ma laha inuu looxaandiisii iyo dhiskiisii dul saarto bikayri idnin fi ljadiid isagoon ogolaansho ka helin qofkii lahaa gidaarkaa walaa yujbaru lmaalik ninka gidaarkaalena lagu dirqin maayo ilowba ilow yacni waa inaad u ogolaataa oo ku dul dhigtaa xadiid imaamu axmed uu ku wariyey musnadkiisa ibnu xibbaanna uu soo saaray bayhaqiina uu wariyey ee daaraqudniyo ayaa waxaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku yihi laa yaxilu limri'in min maali akhiihi ilaa ma acطaahu can tiibi nafsin xalaal uma aha qof maalka walaalkii xalaal ugama aha ilaa maa acطaahu can tiibi nafs wuxuu ka siiyey isagoo nafdiisu ay ka raalli tahay mooyaane maalka walaalkaaga muslimka ah yacni ama yani dee xataa ka kale lafdiisa lama ogola laakiin akhiir marka la leeyahay dee muslimka kale un bay walaala yihiin gaalka walaalo ma aha inkastoo da isaga laftiisa wixiisa lagu tacadiyin oo laga qaadaynin uma xalaal aha qof maalka walaalkii ilaa wuxuu qofkaa maalkani ka siiyey isagoo nafdiisu ay ka raali tahay mooyaane masalan waxaa la tilmaamaa waxa aada og tahay in qofkaasi kaaga raali yahay waad iska isticmaali kartaa sala weyse yar baa meel u taalla xoogay biyina ugu jiraa haddaad tidhaahdo waar isii waxaad ogtay inaanu kuu diidaynin oo waad isku hubtaa taas oo kale waa la iska isticmaali karaa marka dee isaga ayaalo sidaa daraaddeed baanay u bannaanayn inuu markaa iska duldhigtaa laa darara walaa darara fi lislaam ayaana xadiid kalena ku soo arooray inaan dhibid aanay banaanan islaamka in laysku dhibaa maalyaalkiisa kale ayuunbay la mid tahay haddaba sidaa waxaa qabaa qowlka jadiid ee imaam shaafici qowlkii qadiim ee hore iyo culimo fara badan oo kaleba waxay qabaan in arrinkaasi uu bannaan yahay oo gidaarkaa u dhaxeeya ninka kale uu iska dul dhigan karo luuxyadiisa hadduu maaliguu diidan lagu qasbayo xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen ayaa rasuulku sala la alay slam wuxuu ihi laa yamnacanna jaarun jaarahu an yadaca khashaabatan fii jidaarih yaanu u diidin oonu u diidin qof jaare jaarkiisa kale inuu gidaarkiisa looxyada duldhigtuu ku qabsada yuu u diidin abu hurayra ayaa dabeedna wuxuu ku yidhi isagoo la hadlaya dadkuu sheegay maa li araakum canhaa mucridiin war weydiisee sunnihii iyo sidii amarkii diintu ha waa ka jeesateene wallaahi la armiyanna biha bayna aktaafikum wallaahi anigu dhexda ayaan idiin gelin doonaayo waan idiin sheegi doonaa buur diinta iyo sunnaha idinkuna ma qaadatan ma yadan qaadana markaa sidaas ayay culimmada qaarna u yidhaahdeen war qofkani mar hadduu gidaarkan sii dhistay isaga ayaa leh dee ninkan kale isagoo u oggolaada mooyaane bacdamaaba aan u oggolaanin dee qasab wixii lagama qaadi karo ee isagii oggolaanshaha laga raadiyo culimada qaarkoodna waxay leeyihiin war mee xuquuqda dadka jaarkii isku leeyahay wey sida xadiidka rasuulku sala allahu alay slam uu sheegay inuu u diido xaqu ma laha mar haddii bacdimaaba gidaarku usii dhisnaa qofka kale ee walaalkiiyana ha ku qabsado markaa wuxuu sheekhu uhi falow radiya bilaa ciwadin haddii uu raalli ku noqdo ninkii maaliga ahaa ee gidaarka lahaa ayaa ku raalli noqday inuu ninkii ku qabsado bilaa ciwadin isagoon waxba ka qaadanin ku qabso un buu yidhi fa huwa icaaratun waa ammaanaysiin walahu rujuuc inuu ku noqdana wuu leeyahay qabla albinaa'i calayhi intaanu ku dhisin wakadaa bacduhuna waa kulmay sida saxi haddaan qabanno wa faa'iidatu rujuuci haddaba ku noqodkan danteed waxa weeyaan faa'iidadu takhyiiruhu in la doorgeliyo bayna an yubqiyahu inuu ku daayo biujratin oo mushqaayad ka qaado oo ama yaqlaca uu fujiyo wayaqrama uu magdhabo arsha naqsihi nusqaantiisa waxa muqaabilkeedu ama ay lacagteedu tahay wa qiila waxaa la faa'iidatu waxa weeye talabu اlujrati faqad waa inuu ujro keliya doono un waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu ka raali noqday ninkii maaligee gidaarka lahaa ayaa inuu ku qabsado ayuu ka raali noqday bilaaci wadin isagoon waxba weydiinin dee wa hadduu ilah u duldhiga un masala hadduu yidhaahdo waan ku siiyey iyada taasi hadal dambe kama joogo mar hadduu yidhahdo waan ku siiyey ee ku dhiso hadduu yidhaahdo hadal dambe kama soo noqon karo ee waa markuu idhaahdo un ku bal dhiso un wax lacagu ka qaaday iyo mashqaayadina ma jirto waxaanaynu ku socnaa qowlka ilahaa qasab ma jiro ee hore jadiid oo qofkan isagaa xaq u leh fawa icaaratun waxay noqonaysaa ammaanaysiin qofka careysiyeyo dee waa waxaa laga helayaa xadkii ay caariyadu lahayd ayaa laga helayaa oo ku rumoobaya waxaanu leeyahay buu yidhi mar haddii aynu nidhi waa caariyeyn iyo ammaanaysiin ninkii maaliga ahaa ee ninkan yidhi war ku qabso inuu ku noqdo wuu leeyahay qabla albinaa'i calayhi intaanu wax ku dhisin wakadaa bacdahu fil asaxi markaa taa hore qabla albinaa'i calayh waa qadcan khilaaf kuma jiro tan bacdahu fil asaxi intuu ku dhistayna wuu ku noqon karaa sidii dee caariyooyinka kaliya ammaanooyinka kale ay ahaayeen bal qaabku ugu noqonayana yani isaga inoo sheegaya asax baynu nidhahay qowlka labaad wuxuu leeyahay war maya bacdamaaba uu ku dhistay kuma noqon karo maxaa yeele caariyadan waxaa looga jeedaa caariyada asageeda wax ammaanaaho isagaa kitaab dhan inagu keeni doona mutlaqa iyo muqayadaba way noqotaa in wakti loo qabto la shaygaa intaasaan ku ammaanaysiye iyo in la waan ku ammaanaysiyo mutlaqa iska ahaato markaa caariyadan taabiid iyo weligeed ba iska hayso ayay ka dhigan tahay sida dee haddii masalan aada dhul tidhaahdo qolo mayd ka dhintay haddaad tidha waar waan idin ammaanaysiye bal kuwaasa maydkaa dee berriba waan ku noqda iga soo saara ma jirto war caariya ha ahaata laakiin waa taabiido dee weligiiba intii maydkaasi wax ka joogaan waa ku jirayaan wey ila waad ogeyd mayd inaan berrito laga qaadaynin haddaba faa'iidada rujuucan iyo ku noqodkane oo ugu noqonaya waxa weeye takhyiiruhu bayna an yubqiyahu waa in la doorgeliyo inuu ku daayo shaygii gidaar wixii lagu dhisay inuu ku daayo biujrati mushqaayad mushqaayadaasina ama dee mid imika la siiye ha ahaato ama mid bil walba la siiye ha ahaato in la yidhaha ninkii war dee markii horena adaa ogolaaday ninkiina waa kanoo wax ku dhisay hase ahaatee xaq baad u leedahaye dee ama daayo ninku wax waa ku dhistay oo meesha qarash baa ka gala wuxuun ka qaado aw yaqraca ama uu fujiyo wayaqrama arsha naqsihi nusqaanta dabeedna ku timaada dhiska ah uma gabo kaa iga fujiya looxyadan googooya oo masalan dee loox sabad la geliyey oo dabeedna soo fuqi maaye la kala jarayo waxay nusqaanee ku timaada la yidhaha dabeed waa dhakadaada ha anaa lagaaga fujiyo qiil baa wuxuu leeyahay faa'iidatu طalab اlujra faqad war waa inuu ujro doono un ujro keliya un buu dooni karaayo faa'iidada ku noqodkan waa inuu ujro un doonee aan ka dayno ku noqodka fujintaa maxaa yaele fujintani dee ninkan cariistay bay dhibaysaa dee mar hadday ninka dhibaata ugu jirtana addarar laa yuzaal bidarar qaaciide dhan ayaa waxay tahay dhibaato dhibaato laguma suuliyo haddii dhibaato la tirayo dhibaato qof kale laguma tiro markaa wuxuu leeyahay waa ujrown ha doono walow radiya hadduu ku raalli noqdo haddaba biwadci ljuduuci inuu looxaantii dul dhigto iyo walbinay caley inuu calayha inuu ku dhiso biciwadin lacag iyo bedel waxbuu ogolaado bal waad eegaya fa in ajara hadduu kireeyo raasal jidaari gidaarka madaxiisa hadduu lilbinaa'i dhiskaa uga kireeyo fahuwa ijaaratun waa kiro wain qaala hadduu yidhaahdo bictuhu lilbinaa'i calayhi waan kaa iibiyey inaad ku dhisato ayaan kaaga iibiyey ow bictuhu waan kaa iibiyey xaqalbinaa'i calayhi inaad ku dhisato xaqeeda ayaan kaa iibiyey xaq ku dhisasho aad ku dhisato ayaan kaa iibiyey falasaxu asax waxa weeye ana haada alcaqd caqdigaa iyo gunuudkaa fiihi waxa ku sugan shawbu baycin wa ijaaratin badhax iib iyo ijaaro badhax iib iyo ijaaro ayaa ku sugan waa iib iyo ijaaro laysku barxay fa idaa banaa markuu dhiso dabeed falaysa limaalikiljidaari kii gidaar kalaa uma sugnaanin naqduhu inuu buriyo bixaalin xaalanaba sinaba looguma ogolo inuu burburiyo waxau sheekhu leeyahay ninkii gidaarka lahaa hadduu ogolaado in looxyadii la duldhigo waxna lagu duldhiso biciwadin xoogay buu qaatay heshiis buu galo bedel bu adigu aad u casa ama lacag ha ahaato ama wax kale ahaato waxbuu qaatay bal haddaba waadeegaya hadduu yidhaahdo fain ajara ra'sa aljidaari lilbinaa'i hadduu gidaarkan madaxiisa kireeyey oo uu dhiskaa wax lagu dhisanayo uun ka kireeyey u idhahda waan kaa kireey fa huwa ijaaratun waa kiro waxay la mid tahay waxyaalihii kale ee dee loo kiraysanayo si loo intifaacsado si loo intifaacsado waxyaalihii kale loo kiraynayin bay la mid tahay gurigaa dhowrka bilooda kala kiraysanaya laakiin waxaa la yidhi kirada marka wax la kala kiraysanayo waxaa shardi a sa inoo iman doona in muddo la qabsado muddo in la qabsado ayaa shardi tan muddo lama shardiyo maxaa yaele waa caqdi manfaco looga jeedo ujeeddada laga leeyahayna ay iska dawaam tahay ama dantu ay dawaam keenayso taaqiid markaa lama shardiyo sida nikaax oo kale hadduuse yidhaahdo wain qaala bictuhu lilbinaa'i calayh war waan kaa iibiyey gidaarkan ama madaxiisa waan kaa iibiyey si aad ugu dul dhisato oo bictuhu xaqalbinaa'i calayh ama waxaan kaa iibiyey yacni xaqa inaad xaqa ku dhisasho gudaheeda aad wax ku dhisato ayaan kaa iibiyey buuli qowlka asax ahi waxa weeye caqdigaas qaabkaas u dhacayo heshiiskaasi waxa weeye waxa ku sugan badhax iib iyo badhax ijaaro waa ijaaro kiro iyo iib isku barxan oo wuxuu xagga beyc ka noqonayaa dee waa mu-abad waxaan iibka la yidhaha ta'biid baa looga jeedaa weligiiba inuu sida ahaado oon la ysugu soo noqonin ijaaro wuxuu ka yahay u kaga barxan tahayna dee waxaan lagu mudanaya caqdigani waa manfaco keli ah oo marka uu dee gidaarkaa madaxiisa uun uu se uga iibiyo ninkii gidaarkii ku yeelan maayo e manfacada gidaarku unbuu yeelanaya intaa yare madaxa yar dulsaarka u dul saartay unbuu yeelanaya haddii de ayda gidaar kitaabku sheegaya waxa weeye un halkaa la saaraya iyo madaxaasun weeye kaa shawb iyo badax iib baa ku jira oo taabiid iyo weligeedba baa looga jeedaa in waxaasaa ahaado shawb ijaaraa ku jira oo waxaan la mudanaya ninkani uu mudanayaa wax laga iibinaya waa manfaco keli ah ee gidaarka ma yeelanayo haddii ay masalan ijaara badax tiran ay ahaan lahayd dee waxaan odhanaya muddo ha la qabsado oo xaggaa taabiidkaa beecaa ka soo galay haddii ay iib madax tiran ahaan lahaydna dee gidaarkan madaxiisa ninkan iibsaday baa lahaan lahaa markaa labadii sidaasay markaa isugu barxameen haaniga wuxuu leeyahy qowlka ka hor jeedaa caqdigaas waa iib uu ninku ku mulkinayo meesha uu qoryihiisa saaranayo haddaba markuu dhiso faydaa banaa markuu dhiso ee uu markii horena ku yihi war inaad ku dhisittaan kaaga iibi ama xaqal binaa dhiska xaqiisa ayaan kaa iibi ayuu horena u yidhi markaasuu ku dhisay falaysa limaalikiljidaari naqduhu bixaalin ninkii gidaar kale ahaa inuu dha waar iga dumi haddana ma laha xaaladnaba kuma laha laa majaanan walaa macaitaaya arshi naqsi inuu dha markuu siin maayo iga fujiso iyo inuu dha warana nusqaanteeda magdhabaya eh iga fujiso midnaba ma laha maxaa yeelay ninkan inay weligiiba u saarnaadaan halkaa dee caqdibu ku mutay waa lagu kala tegey markaa igama quruntu markaa shareecadu ma laha oo la ysku soo noqon maayo walow in hadama hadduu dumo aljidaaru gidaarkii noocaas ahaabaa dumay galun baa ku dhacday fa acaadahu maalikuhu ninkii lahaabaa dib u dhisay haddana falilmushtari ninkii iibsay wuxuu leeyay caadatulbana isna dhiskii inuu soo celiyo wuxuu sheekhu leeyay gidaarkii noocaas ahaa ee ninkana madaxiisa sidaa looga iibiyey ee dabeetana uu ku dhistay ama weli aanu ku dhisanin labadu way noqon karaa uu ku dhistay ama weli aanu ku dhisanin ayaa dumay faacaadahu maalikuhu ninkii lahaabaa dabeedna dib u soo dhisay falilmushtari icaadatu lbinaa ninkii marka hore madaxa ka iibsaday wuxuu leeyahay inuu dha ana way kan anaa intaydii saarin uu yidhahdaa buu leeyahay hore ugu saarnayd haddii aanu saarinna yacni inuu hadda saaro maxaa yaele waa xaq u sugnaaday oo u yeeshay weeye wa sawaaun waxa isku mid ah kaana alidnu ogolaanshuhu ahaayaa biciwadin mushqaayad ow bikayrihi mushqaayad la-aan ahaaya midkuu doonaba ha ahaadee yushtaradu waxaa la shardiyaa bayaanu qadri lmawdici meesha qadarkeeda almabniyi caleyh ee lagu dhisayo meeshan wax lagu dhisayo in qadarkeeda la caddeeyo waa laga maqaan tuulan dherar waa ardan iyo bararba wa samki ljudraani iyo jidaarada inta kor loo qaadayo wa kayfiyatiha iyo qaabkeeda wa kayfiyati sakfi almaxmuuli calayha iyo bal saqafkan la saarayo yacni qaabkiisa waa in la caddeeyaa waxau sheekhu leeyahay gidaarkaa marka laysu ogolaado ama yacni mushqaayadha laysugu ogolaado in wax lagu dhisto ama bikayrihi mushqaayad kayrkeed ha laysugu ogolaado midkay doodaba ahaatee waxaa la shardiyaa in la caddeeyo qadarkan wax lagu dul dhisayo bayaanu lmawdici almabniyi calayhi almabniyi yacni mawdican wax lagu dul dhisayo in qadarkiisa la caddeeyo waa laga maarmaan duulan wa cardan dherar iyo balladhba waa in inta loo baahan yahay waa in la caddeeyaa oo la intaasaan u baahanay iyo meeshiisaba meesha yani halka wax lagu dhisanaya lafdeedu yani dhinacay tahay waa in la caddeeyaa yani wax walba waxay shareecadu marka hore usii caddeeya si aan hadhow dadku isu qabsanin oo wax cad marka hore la isugu galo wasamki ljudraani iyo gidaarada yacni inta kor loo qaadayo ama yacni qaradeedana waa lagu tilmaamaa qarada inta lale la qara leekaysiinayo ama yacni inta kor loo qaadayo wa kayfiyatiha iyo gidaarka balqaabka laga dhigayo qaabkiisa in lafdi ma jaajuurba ma dhagaxba waa in la isweydiiyaa berigaa hore dee laba qaab bay culimadu sheegayeenoo masalan mid labada dhinacun laga dhisay oo dhexduna ay iska banaanayso mujawaf ay odhan jireen ama munadad oo ah kaa la iswada qabadsiinayo ee dhexdiisaoo dhan la buuxinayo markaa gidaar qara weyn noqonaya waa iyama maxaa yeele ujeeddadii baa isku khilaafaysaa wa kayfiyata sakfi lmaxmuuli calayha iyo saqafkan la saarayaa ma jiingadba ma sabadba ma wax kalaa waa in waxaan la saarayana iyadana laysla caddeeyaa haddii kale isqabsi baa ka imanaya oo mid walba de waxaa loogyay waxa gidaar walba waxay qaban karaa laogyahay walow adina hadduu ogolaado filbinaa'i dhis ayuu ogolaaday calaa ardihi dhulkiisa lagu dhiso kafaa waxa ku filan bayaanu qadri maxallilbinaa'i dhiska meeshiisa qadarkeeda ilaa caddeeyunba ku filan waxa uu leeyahay sheekhu haddii qofku ogolaado gidaarayo wax dhisan baynu ka hadlayne dhul uu leeyahay ayuu ogolaaday in wax laga dhiso taa mar hadduu meesha dhul bannaan ay tahay waxa ku filan keliya bayaanu qadri maxallilbilaa meeshaa wax laga dhisay qadarkeedan in la caddeeyo inta la doonayo yani inta fuudha ay tahay wax laga dhisayo ayuunbaa ayada la shardiya maxaa yeelay dhulku de haddii sabad laga dhigaya haddii dhagax laga dhigaya haddii jaajuur laga dhigay mid walba uu iska xejinayaa kaa waxaa la shardiya un inta un in laysla caddeeyo in dee meesha masalan waxay idhahdeen in meeshan masalan dhulkanuu markaas ogolaaday hoosteeda inay dee qasabada iyo bulaacada iyo wuxu maraan mooyaane oo hadday taa u maraan waa inu idhahdaa inteebaad doonaysaa inaad hoos u qodo oad masalan sayskiisa ilaa inteebaad doonaysaa inaad geyso ile meesha wuxu maraan haddii uu yidhaahdo waxaad iga baabiisay alaab halkaa igu jirtay dhibaataa ka imanaysa wa ama aljidaaru gidaarkii miyaa almushtaraku ee la wada lahaa gidaarkii almushtaraku ee la wada lahaa falaysa liaxadihimaa midkood ma laha wadcu juduucihi inuu dul dhigto qorihiisa calaykusa bikayri idnin fi ljiriid isagoon kii kale u ogolaanin walaysa lahu uma sugnaanin midkood an yatida fiihi inuu ku taagto watida qudin ama qoriyo inuu ku taagto oo yaftaxa ka watan ama daaqad inuu ka furto ilaa biidnihi isagoo ogolaado mooyaane walow waxau sugnaaday an yastanida ile inuu ku tiirsado wayasnida mataacan alaabna uu ku tiriyo laa yaduru aan waxba yeelaynin walahu daalika waxaasoo dhanna waa leeyahay fii jidaari lajnabiyi ajnebi yani gidaarkiina wuu le gidaar aan waxba kulahayn nin ajnebi ka leeyahayna arrinkaa wuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay gidaarka u dhaxeeya laba maalig waataynu tilmaannay inuu midna gaar ku noqon kara ay wadana yeelan karaan kii midkood ku gaarka ahaa xuunkiisii wuu inoo sheegay gidaarka mushtaragaa buuhi ee la wada leeyahay falaysa liaxadima wadcu juduucihi calayhi bikayri idnin ma bannaano oo uma sugna midkood inuu qorihiisa iska dhex gashado ama u dul dhigto isagoonka kale ogolaanin ma laha jadiid haddaa qaban qadiim isagu uu leeyahay bulejaarkaabu dee u fasaxaye labadii wada lahaana isagu dee waa usii fasaxayaa kasii awleysan taasi waa mid mid ahaantood uma sugnaaniba an yatida fiihi watadan watidan watid luuq ahaan watidka waxaa la yidhaahdaa dil awtaad markaa la sheegayo kale waa qodimo reermigeena qodimayda ama birahan taandhada ee bahash taandhada xijiye dhulka loogu taago ayaa la yidhahdaa iminka adigu gidaarka inuu qoriyo ku samaysto ama kuwa maryaala sudha ha ahaato ama qaar wax kale ku qabanayaba ha ahaato gidaarka inuu qodimeeyo qoriyo ku taagtaagto gidaarkiina uu qolo kale ka dhaxeeyo ma banaana aw yaftaxa ka watan ilaa biidni ama yacni inuu furo daaqad inuu marka halkaa dhexdooda ka samaysto ma banaana ilaa biidni kii kale u ogolaado mooyaane ma banaana yacni sharcigu saasuu uga hadlayaa yacni waxa dadka ka dhaxeeya yani arrimaha ijtimaaciga ama madaniga ahe dadka dhexdooda ah sidaas ayuu uga hadlayaayo uu wax walba u soo qaadaya haddaba niman kale diin masaajidka una ku ekaato waxaasaa ku jire ilaa dawlad hoose ilaa dawlad sareba iyadaa ka hadlayse marka la yidhaha masaajidka un ha lagu hayo inta kalena aanu xirbaaniyaal iyo aanu mid farinji aanu ku wadno yani maaha islaamnimo taasi taasi waa taa waxa uu leeyahay buu ihi yani wax walba way ka asaaciso si aan la isugu qabsanay hadhowto walow an yastanid ilayhi wayasnida mataacan la yadur gidaarkii idiin dhexeeyey hee inaad iskaga tiirsato waad leedahay ad xaggaaga iskaga soo tiirsato waysnida mataacan alaabtiisana uu iskaga tiirtiiriyuu saaro la yadur laakiin aan waxba yeelaynin alaab aan waxba yeelaynin inaad iskaga tiirisaana waa banaanta haddaad se biro baabuuraad ku damsiiso dabeetana wixii baa isla dilaacisay ama ay dumiso dee laguma ogola ee alaabada iyo wixii yare aan waxba yeelahayn ama adoo dhabarkaaga saa ugu tiiriya waxba ma yeelay waxba yani dhibaato ma laha walow dalika fi jidaar ajnabiy qof ajnabia yani gidaarkiisana waa mad ku samayn kartaaba kaa wadaleediin iska day mid aydaan wada lahayn haddaad alaab yar ku tiirsata iyo haddaad aduguba ku tiirsato leanna qofkii maaliga ahaa dee wax dhibaatay uga iman maayaan marka dee wax cidhiiriya baan kaga imanayn xataa hadduu diidu idhahdo wari haygaga tiirsanay hadduu idha ama haygaga fadhiisanay halkaa kaabadayda dacdadaaba aanay wax dhibaata hadday isagii ehelkiisii toona u keenaynin qofkuu leeyo dee waxay noqonaysaa iska canaad unbay noqonaysaa iska canaad ayay noqonaysaa mar haddaanay qofkii wax alliyaadiyo wax dhibaato u keenaysaa aanay jirin oo isagii dhibaato uga imanaysaa aanay jirin oo u diida dadkii canaad bay iska noqonaysaa laga yeeli maayo wixii dee qofka dhibaataynayana waa laga ilaaliyey masalan daaqada oo kale waxaa la yidhi xadiid baa rasuulku sala la alay slam wuxuu ku yihi hadduu qof adoo gurigaagii ku jira uu daaqada qof kaa soo eego dabeedna ad dhagaxa qaadato fafaqada caynahu bash aad ishii kaga siiso wax alla wax guudkaaga saarani ma jira baa rasuulku culimo qofka adoo gurigaagii ku jira iyo aqalkaa dhexdiisa uu kugu soo tacadiy uu ku soo eegay haddaad isha ka rido waxba lagaagama laha haddaba u fiirso hadduu dabaddaa joogo dabaddaa isku qabsataan ood isha kaga rido konton halaad baa lagugu yeelan lahaa hadduu nin yahay muslima markii isagii adoo gurigaagii ku jira uu kugu soo xadgudbay uu kaa soo haawisayna waata ay hadur noqotay ishiisi yani aada iyo laxaad ayay shareecadu u dhowrtay xuquuqda dadku leeyihiin mid baa mid qaniinay dabeedna wuu ka soo dhuftay ilkiisiiyo wax jilicsanaa mooye way soo raaceen kiiba rasuulkii waa shtakooda wax doonay midh kuma lihid bulse aduu si awrka umaad qaniinin wax alla waxaad ku leedahay ma jirta buuli nin kale oo iska aan khayr lahayn oo diinta ka yar shakiyey ayaa wuxuu yidhi wuxuu ka wuxuu yar shaki geliyey wuxu war gacantan haddii la gooyo dee kontonka halaad ah ama markaa dahabka yacni shan boqol oo dahaba noqonaysay waa sidee waa maxay rubucu diinaar shan boqol baa ayay magteedu ahayd diina hal diinaar oo afar loo qeybiye markay mi qaadatayna waxaa la yidhi hal la gooyo yadin bikhamsi miina casjadin wudiic gacan buri shan boqol oo dahaba lagu diyeeyey maa baaluhaa qudicat fii rubci diinaari war maxaa loogu gooyey diinaar rubci tanaaqada maalana ayla sukuutu lahu wanastajiru bimawlana min alcaaribi waar waa wax iska hor imanaya buui waxaas ilaahay baananu ceeb ka magan gelayna waxaasoo kale waa ceeba buui sheekh qaadi lmaaliki la odhan jiray baa u jawaabo wuxu uhi cizu lamaanati aglaahaa waarkhasahaa dullu lkhayaanati fafham xikmat albaari ciziga wuxuu yidhi ammaanadu ay leedahay iyo gacanta qaaliyeeyey dulliga khiyaamadu leedahayna sidaasay u gashay ilaahay xikmaddiisa faham buuhi markaa markay gacanta aamin tahay ee halkeedaa joogtana sidaasay sharaf iyo qiimo iyo qaali u leedo waa konton halaad markay iyadu sharaf dhacday jeebadaha dadka u dhacdana sidaasay noqotay u qiimo beesha marka waxa qiimo tiray khiyaamadaas buu leeyay ilaahay xikmaddiisa faham wallahu aclam waxaynu ku dhex jirnay xuquuqdii mushtarakada ahayd ee la wada lahaa walaysa uma sugnaanin lahu qofkii ijbaaru shariikihi kii la lahaa inuu ku dirqiya cala alcimaarati dhis iyo hagaajin shaygii ay wada lahaayeen fil jadiidi jadiid haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu uma sugnaanin oo ma laha shaksigii ma laha uma sugnaanin inuu shariigiisii iyo kii ay wax wada lahaayeen ama gidaar ha ahaado waxay wada lahaayeen ama wax kale ha ahaado inay waxay wada lahaayeen inuu ku dirqiyo cimaaro iyo dhis iyo hagaajin ma laha filjadiid haddaan qabanno sida aan haddii masalan dee dhul uu ka dhaxeeyaba inuu la beero aanu ugu qasbi karaynin ayaanu tanna ugu qasbi karaynin xayla qofka dee aan diyaarka u ahayn ee diidaynaa dhibaato ayaa kaga imanaysa haddii lagu kalifo oo la yidhaahdo dhis oo camir wadararu laa yusaalu bidarar qaacide kulliyina waxay tahay dhibaato dhibaato laguma suuliyo oo laguma tiro qof dhibaato haysataa qof kale oo la dhibaateeyo lagagama suuliyo dhibaatadaa culimada qaarkooda ayaa waxay yidhaahdeen ayagu in la dirqinayo oo labadaa ruux ee wax wada leh haddii uu mid ka mid yidhaah war meesheenni aan wax ka wada qabsanno in la dirqinayo waxaana laga ilaalinayaa bay yidhaahdeen waxaa la wada leeyahay dee inaanay cadilmin sidaas ayaa rag fara badan oo ibnu salaax iyo khazaaliya ay ka mid yihiin ay fatwoodeen culimada qaarkood baa waxay yidhahdeen bal wuxuu eegayaa uun ninka qaadiga ahi dadkan bal isku haysta ee waardhis iyo ila kuwa dhisi maayo xaaladooda un baa la eegayaayo haddii ay uga muuqato ninkani wuxuu u diidayaa dhiskan inay ujeedda dee hagaagsan ay tahay ama arrinkiisa uu ka shakiyo masalan waxaan ku dhisa mahaya buu leeyahay ma dirqinaya hadduu ogaaday inuu canaad iyo ujeedo un madax adeygna waa in lagu dirqeya la yidhaahdaa qasab waxuga qabo fa in araada hadduu doono ninkii shariiga ahaa icaadata munhadimin gidaar iyo wax la wada lahaayoo dumay buu doonay inuu soo celiyo biaalatin linafsi aale iyo alaabu isagu naf ahaantiisa u leeyahy lam yumnac loo diidi maayo wayakuunu lmucaadu kaa la soo celiyana wuxuu noqon milkuhu milkigiisa ayuu noqonaya miduu isagu iska leeyahay yadacu caleyhi wuxuu dhigayaa maa shaa wuxuu doono wayanquduhu waa burinayaa idaa shaa marka uu doono waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu doono ninkii shariiga ahaa shay munhadima oo ay wada lahaayeen oo dubay islan gidaar ka soo qaad ayuu doonay inuu isagu soo celiyo uu dhisu hagaajiyo biaalatin linafsi waxaa lagu dhisayo lagu soo celinayana waa alle iyo alaabuu isagu leeyahay lam yumnac looma diidayo malaha kaa si uu dee xaqiisa arrinta uga gaadho si uu isagu xaqiisii u gaadho hadduu yidhahdo aniga alaabta iyo wixii o dhan haysto oo dhisaya oo soo celinaya taa loo diidi maayo waxaanu noqonayaa markaa kaa uu soo celiyey ee uu soo dhisay milkigiisa ayuu noqonayaa isaga ayuu milkigiisa noqonayaa wuxuu doono ayuu dul saarayaa siduu doono wuxuu dul saarayaa marka uu doonana wuu baabin karaa maxaa yeelay isaga ayaa dee aaladiisii alaabtiisii ku soo ceshaday oo ku dhistay wax xaqoo cid kale ay ku leedahayna ma jirto waa marka uu dee isagu aanu wixii mushtaragga ahaa ee burburkii mushtaragga ee ka dhexeeya aanu ku dhisin weye hadduu burburkii mushtaragga ahaa uu ku dhisay isaga inoo sheegi doono sheekh walow qaala laakharu hadduu kii kale yidhaahdo laa tanqudhu warniyow ha burinin waaqrimu anaa waaqrimu anaa kuu magdhabaya laka adiga xisati qaybtayda lam yalzamhum kumay waajibin ijaabatahu inuu yeelaan ee wain araada hadduu doono icaadatahu inuu soo celiyo binaqdihi burburkiisii almushtaraki ee la wada lahaa falil aakhari ka kale waxaa u sugnaaday mancuhu inuu diido wuxuu leeyahy sheekhu markuu mid ahaantood gidaarkii iyo masalan shaygii ay wada lahaayeen uu dhiso waxaanu idhi isaga ayuu waxa uu dhisuu soo kiciyey milkigiisa noqonaya kii kalea haddaba wuxuu yidhi isagoo doonaya inuu haddana dib u burburiyo ayaa wuxuu ihi warniyo ha burburinin aniga ayaa xisadii qiimaha waxa iga khusaya sooba halkan maynaan wada lahayn sow adigu maad dhisinoo kala barh markii hore maynaan lahayn aan qiimaynoo barhka aniga igu soo hagaagsan aan kuu celiyo ee haduunin lam yalzamhu ijaabatuhu inuu aqbalaa waxba waajib kuma aha ayuu leeyahay inuu war waxaan anigaa iska lahaa imikana anigaa duminayaa faraha ka qadar inaa waxba ku ahay celinine waa uu iska leeyahay haddaba haddii uu doono wain araada icaadatahu binuqdihi lmushtarak binaqdihi lmushtarak hadduu doono inuu ku soo celiyo burburkiisii la wada lahaa dhagaxii iyo camuuddii iyo wixii ka dhacay ayuunbuu doonayaa inuu ku soo celiyo ee wax kaluu meel uga keenay ma jiro falil aakhari mancuhu ka kale wuxuu leeyahay inuu u diido sidii waxyaalihii la wada lahaay oo dhan u yidhahdo war saasay inoo ahaanayaane daah ayuu leeyahay ila way wada leeyihiin waxaa burburka ah ee markii hore haddii gidaarka wada lahaayeen burburkiisa damba la wada yeelanayaana walow tacaawanaa hadday ku heshiiyaan oo isugu kaalmeeyeen calaa icaadatihi soo celintiisa binaqdihi burburkiisa lagu soo celiyo caada gidaarkii waa soo noqonaya mushtarakan xaliya miduu wada leeyahay kamaa kaana siduu ahaa ee walow infarada hadduu la keliyooba axaduhumaa midkood wa sharada lahu laakharu ziyaadatan ka kalena uu dheeraad u shardiyo jaaza waa bannaan tahay sidaasi wa kaanad waxaanay ahaan dheeraadkaasi fii muqaabalati camalihi camalkiisa ayay qaabilay fii nasiibil aakhari ka kale qaybkiisa uu ka shaqeeyey wuxuu sheekhu yidhi haddii masalan ay labadii isku caawiyaan inay soo celiyaan yacnii wixii ay wada lahaayeenee buray burburay ayay dooneen ina iyagoodan labadeenaba idhi annaga kuuliyo waslaad isu noqonayna ama yacnii innaga u karaynayno lacagta waynu wada bixinaynaa bay yidhaahdeen waxaanaynu ku dhisaynaa waxa weeye burburkiisi binuqdihi ama binaqdihi yacni burburkiisi ayaan ku dhisaynaa caada mushtarakan kamaa kaan wuxuu noqonayaa gidaarkaa marka la dhiso wuxuu noqonayaa mid la wada leeyahay siduu horeba u ahaa intaan la soo celinba siduu ahaa ayuunbuu mushtarag u noqonayaa haddaba hadduu mid ahaanto walaawi farada axadum hadduu midkood la keli noqdo soo celintaa wa sharada lahu laakharu ziyaadatan ka kalena wuxu uhi warni anu waxba islama haye e gidaarkii dhis halkaynu markii hore nis iyo nis ka lahayn aynu qaybsanna saddexun adna uluaan qaado adna ulu qayb unan qaato adna saddex meeloodoo laba qaado adna meel unan qaato jaaza arrinkaasi way iska bannaan yahay wa kaanat waxaanay noqon dheeraadkaasi fii muqaabalati camalihi ninkan ka shaqeeyey camalkiisa fii nasiibil aakhari ka kale nasiibkiisa uu ka qabtay ayay muqaabil u noqonaysaa masalan lix meelood marka loo qaybiyo ee uu lahaa ninbo badh ee dabeedna ay ku heshiiyeen war adigu hulufaanka qaado aniguna hulufun aan yeesho oo adna afar meelood u qaado lix marka loo qaybiyo afar qaado ana laba unan qaato ogabay hal oo sudusabaa u dheer suduskaa dheeraadkana wuxuu ku helayaa ka shaqayntan uu ka shaqeeyey ninka kale nasiibkiisa ayuu suduskaasina u qaadanayaa waxaanu ku soo celinayaa waxa weeye waa dee burburkii un wayajuusu waxaa bannaan an yusaalixa inuu kula suruxtabuu kula heshiiyo calaa ijraai calaa ijraa'ilmaa'i biyaha dulalintooda iyo marinteeda wa ilqaa'i thalji iyo barafka riditaankiisa fii milki uu ku rido calaa maalin maal inuu kula suluxtamo ayuu leeyahay waxau sheekhu yidhi waxa bannaan inuu qof kula suluxtamo mid kale biyo marintood yani biyodureelintood inuu kula sulctabo oo masalan dee biyo masalan uu meel webi ka soo jiidanayo ama qasbadu meel ka soo tallaalanayo oo u idhaahda aan soo mariyo dhulkaaga iyo jegadaada aan soo dhex mariyo ama webi markaad soo jeexdo milkigaaga aan saaqiyadda soo dhex mariyo inuu kula heshiiyaa buu leeyahy wailqaa'i thalj dhulkaa dee barafka lagu imtixaamay inuu yidhahdo markaa barafka aqalkayga qol fadhiisanaya aan ku soo daadiyo milkigaaga iyo meesha aad leedahay calaa maalin maal inay ku heshiiyaan arrinka ayaa bannaan maxaa yeelay dee dantu waxay keenaysa weeyaan oo loo baahan yahay mar haddii waxay dantu keenayso oo loo baahan yahay uu yahay in xoolo lagu kala qaataa way iska bannaan tahay iyo minjaroorad iyo waxaasoo kale hadduu yidhaahdo gurigaaga waxaa la yeelay waxaa minjaroor soo gala oo dhanba aan minjarjingadiis o dhan minjaroor aan u samayso halkayga aan marsado iyaduna mid bannaan weeyo ay waxoogay ku heshiiyaan walow tanaazacaa hadday ku doodaan jidaaran gidaar ayay ku doodeen bayna milkayhimaa labadooda milki u dhaxeeya bal waad eegaya fain itasala hadduu la xidhiidho bibinaa'i axadihimaa midkood dhiskiisa ayuu la xidhiidhaa bxaydu soo yuclamu la ogaanaya annahumaa labadooda dhis gidaarka iyo dhiska ka kale gidaarka iyo dhiska ka ula xidhiidsan yahay bunyaa in la dhisay macan wada jirin falahu lyad isaga ayaa gacanta leh wa ilaa haddii kaloo aanay taasi jirin falahumaa labadooda ayay gacantii u sugnaatay wuxuu sheekhu yidhi hadday laba ku murmaan gidaar u dhaxeeya laba aqaloo isku qabsan bay leeyihiin waxay isku qabsadeen oy ku murmeen gidaarka u dhexeeya anigaa liyo anaa leh ayay ku murmeen bal waa la eegayaa hadduu mid fain itasala bibinaa'i axadihimaa hadduu la xidhiidho midkood gidaarkiisa gidaarkaasi midkood dhiskiisa ayuu la xidhiidhaa u gashan yahay siduu u gashan yahayna waa si la ogaan karo in mar la wada dhisay bixayu yuclamu annahumaa yani gidaarka iyo dhiska kanuu la xidhiidhay bunyaa in la dhisay macan wada jir marka la eego waxaa la ogaanayaa in har mar la wada dhisay oo waa maxay dee lebanka mid kasta ayaa ka kala gashan waa tan lebanka la isweydaariyo waxaa la arkay markaa lebanka xaggan ka imanaya iyo lebankan gidaarku inay iswada geshan yihiin oo dabeetana la isku wada sameeyey ama sabadiba ay ku dhex jirto oo gidaarka iyo markaa gurigaa kala duya ay saba tahay oo laysqabadsiiyey baa la arkay oo garaayidku isu hayo sabada ay ku wada jirto ayaa la arkay falahulyad kaas ayaa isagu gacan ku haynta leh gacan ku hayn maaha isagaa leh qofkaasi wuxuu yeelanayaa gacan ku hayn hadduu gacan ku hayn yeeshayna maxaa u sugmayaa inuu dhaarto loona xukumo dabeed mar hadduu isagu gacan hayntii yeeshay ilaa dee in markhaati lagu soo oga mooyaane marka markhaati la waayo ayaa yaa gacanta ku haya ay timaaddaa iyo dhaari ay timaaddaa marse hadduu markhaati jiro wax kala ma imanayaan kaas ayaa gacan ku hayntiisa leh wa ilaa haddii kale oo ma jiro itisaalka noocaasi midkood gidaarkiisa xidhiidh lama leh waa maxay labadiiba wuu ka soocan yahayoo gidaarku waa iska dhisay uun mid walibana looxiisiyo jingadiisa unbaa dul saaran ama maye ee labadoodaba waa lages labaduba waa sabad mid walba garaayidkiisii iyo garaayidka gidaarku way isku jiraan way isgashan yihiin falahumaa labadoodaba waxaa u sugnaaday alyad gacan ku-hayntooda markaa labadoodaba way wada sugnaatay oo halkaa gacan lagu kala rajaxayo lagu kala xoogeynaya ma jirtee labadaba gacan ku-hayntii way leeyihiin